mas-uuliyiin ku socda maamulka degmada ceelbuur iyo wafduyu hogaamiyaya webayo deerana deegaano hooseedow degmada ceelbuur ahna sayto ayuu ku jiran xaalad nolol xumo wafdiga deegaankiyo deereen weybaa ku mid ahaa dhagax yaale eel qorax iyo eel baxaay oo dhammaantii hooseedow degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud qaar ku mida dadka deegaankiiyo mas-uuliyiinta uun ku warbiyay xaalada deegaansho iyo ona sheegeen inio injarna walbarasho caafimaad iyo biyo nadiif e codsanaynaa baahiya aan ka warrami doono sida ugu dhaqsinyaha badan waxna looga qaban karo in wax looga qabto baahiyahaas waxaa ka mid ah aan ka warrami rabno deegaanka biyuhu waa ku cariiri xilli abaarna waa lagu jiraa ceel waa u baahan yahay ceel u baahan yahay si deg dega ceel in loogu sameeyo u baahan yahay kow ceelka ka hor waxaan u baahannahay hay-adaha samafalka oo shaqadiinna qaar ku xidhan yahay in aan ka helno gurmad biyood oo deg dega daawaan u baahannaha xoolaad daawadadaan u baahannahay amsi-ajyada ilmaha iyo dumarka u gargaara oo nafaqooyinka iyo waxyaalaha bixiya waa u baahannahay inaan helnaan u baahannahay waxaan u baahannahay kuwa daray fuudka bixiya raashinka ah inaan helno waxaan u baahannahay sida ugu dhaqsinyaha badan inaan gurmad u helno hadda waxaan hoos joognaa waa daash aan qoryo ka dhisnay sabuuraddii waa ta dhabarkayga saaran iskaanaan isu xil saarnay arda konton gaari aan isu keennay meeshaasaan wax ku barnaa macawisteennaa noo ah yuniform gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo samafalka degmada ceelbuur maxamuud ciise galadi ya sheegay inay ka maamulhaanyo reedan kala nagada doonaan hay-ado samafalka iyo bulshada deegaanka waxaan rabnaa horta anaga safarkeenu wuxuu daaraay ukuurgilid xaaladaha deegaanada ceelbuur hoostego xorta kuwa xorta aan xoreynteeda u jeesanayna laakiin waxaan ka rabnaa deegaanada aan xorta xorta ahoo ceelbuur hoostaga waa ognahay inay wax badan xagga dowladnimada ay ay habsan ka yihiin haddeeraan u soconnaa inaan marka habsankii ka baxo oo qaabkaan habsanka uga bixi lahayn wadadeeda hadda wadadeeda inaan qabsanaa rabo waxaanan ku qabsan karnaa gacmo wada jiri wax ku gooyanaanaya dadka deegaankaoo diyaar u e difaacii dalka iyo deegaankan oo say shalay cadowgii labada kun iyo sideeddii ay dagaalka ula galeen meeshaan uga galeen haddeerna ay diyaar ugu yihiin inay sii laba jibaaraan deegaanada aan tagna waxaan rabaa inaan hadda sheego xoolaha biyaha ay cabaayaan haddii la fiiriyo waa wax aan ishu xitaa aysa loo dhammaystirka biyo wasaqa xoolaha jiran la leeyahay waxaan aaminsan inay ku jiran yihin biyaha ay cabaayaan oo biyo wasaq la haddii la cabo dee caafimaad ma laga helay